munaasabadan hadagga la kukugooyay xarunta xaliyowga caqabado iyo isbeddelka cimilada iyo weliba la kaqabowday degmada Afgoy ee gobolka Shabeellaha Hoose taasoo laga talagalay in la ka abuura geedo shir duun oo koorsada doona isbeddelka cimilada sidoo kale muhiimka belayda deegaanka waliba munaasabada ku qeybgalay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha degmada Afgoye gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda degmada odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada madaxa kale iyo qeybaha shir duun ee bulshada gudoomiyaha degmada Afgoye iyo gudoomiyaha ururka Parliament sidoo kale qeyb ku eebaha wasaaradeenna kulan ku hadalay iyo markaasi dhawaa hirgeliyowga xaruntan uu koorsada doona xalinta caqabado isbeddelka cimilada xaruntan waxay noqon doontaa xaruntii lagu daydo si wanaagsan beeraha iyo maxaa la dhahay si fiican loogu beero geedo fara badan sidii oo nabaad guurka iyo dhibaatooyinka cimilada isbeddelka cimilada ee looga hortegi lahaa ka wasaarad ahaanna runtii faa'iido badanay noo tahay inaa maxaa la dhahay deegaanka aan cagaarino aan qurxino afgoynu waa magaalo qani ku ah cagaarka iyo dhirta wasaaraddan wax badan way ku dadaali doontaa isbeddelka cimilada inaan la dagaalanno dhibaatooyinka ay horseedi karto sidii aan u heli lahayn roobab fara badan sidii loo heli lahaa deegaan qurux badan insha allahu tacala way naga go'antaa waa mahadsanteen maanta waxaa ilaah mahaddiis ah in xarigga laga jaro xarun loogu talagalay in lagu beero dhirta taasoo cimilada iyo deegaanka waxweyn ka bedeli doonta hadduu ilaah yidhaahdo wasiir waa mahadsan tahay waa markii labaad oo degmada afgooy noogu imaanaysid siday kaaga go-an tahana waa ku mahadsan tahay in deegaankan dhanka cimilada iyo dhammaan gobolka iyo degmadaba in ismacnaha xerontan waxay muhiim u noqon doontaa deegaanada degmada afgooye iyo degmada naftigeedaba maadaama degmada afgooye ay caan ku tahay cagaarka cimiladana wax weyn ay ka tarto dhirta in la beero dhirta waxay faa'iido u leedahay in ay ka hortagaan nabaadguurka carrada dhirtan waxaa lagu beeri doonaa jiinka webiga sidii fatahaadaha degmada afgooye ku soo noqnoqday ee wax bedel macnaha wax macnaha saameyn ugu yeelato sidoo kaleetana meelaha nabaadguurka carrada uu ka jiro dhirta way anfici doontaa si guud ahaanba kuleelka iyo climate change-gana dhirta wax weyn ay ka qayb qaadan doontaa wasiir mar kale waxaan ku leeyahay waa mahadsan tahay gabagabadii wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane diini xaaji cabdinuur oo si rasmi adagu goyana ku hadalay muhiimadda leeta xaruntan inay si toosan kuga leetay degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose xaruntan weli noo saborta gareetay ama noo caawiday hay-adda g i z iyadaan ka mahadnagaan runtii weli waa xarun eed infayl waaye weli ku horseeda doonta isbeddelka cimilada gaar ahaan fatahaadaha nabaadguurka weli kale ku jeysada doonta gacan in dhir fara badan laku beera webiga jiinshay taas oo reeba doonta fatahaadaha webiga markasta ka dhiyaasa marka dhirta oo la beera wali waa dhulka oo la nooleeyo waay dhulka wax agaaradoona roob badan aninkooya insha allahu tacaala xaruntan weli nagda doonta xarun gobolka shabeellada hoose iyo guud ahaan koonfur galbeedba walantaro doonta ilaa iyo soddon kun oo geed yalla ka abuuro doona hadda ilaa iyo toban kun aa ka abuuran marka gudoomiyaha degmada oo dhulkana si iidan ka mahadnagaan maamul sheegan ka mahadnagaan hay-addii galanto ku jeysateen ka mahadnagaan marka qof kasta oo reer afgooye ama reer shabeellada hoose ah waliin ku baahanaa inuu is geed abuuro howbabigi jiinsheeda geed ka abuurta guriga kigaada ka abuurta beerta ka abuurta dhulku dhan waa cagaarninagde degmada afgooyna waliin hodanka ataa dhulbeeraadka iyo cagaarka marka insha allahu tacaala walisi kala dardaarmaana marlamaad mar saddexaad in geeda farabar la abuuro dhul fara badan geeda la deersiiye deegaankana nabadgala isbedelka cimilada iyo kuleelkuna linku nabadgala